بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الشرك الأكبر شرك آد وينا أربعة أنواع نعيال أفر أهواي النوع الأول نوع كوبات شرك الدعوة دعودي يبريدي شركي جادي واحد shirku dacwati baryadii shirkigeedii waa wadaliilu waxaa u daliil ah shirkigaasina qowluhu allah hadalkiisii tacaalaa sareeya faidaa rakibuu markii ay fuulaan fi lfulki doomaha dhexdood dacwu llaaha allah ayay barinayaan mukhlisiina haal ay yihiin kuwa u saafi yeelaayo lahu allah addiina diinka iyo ducuda falamaa najaa ilaahay markii uu badbaadiyey hom ayaga ila albari bannaankii xaggiisii u badbaadiyey idaa goortaasi waaba ayagoo hum yushrikuuna wa idaa goortaasi hum ayaga waaba ayagoo yushrikuuna allah u shariig yeelayo ama yushrikuuna ilaahay u shariig yeelayaanba idaa goortaasi hum ayaga yushrikuuna allah ayay la wadaajinayaan markii badii ay dhaafaanba ilaahay ay la wadaajinayaan suurat lcankabuud ayib waxaan kusoo dhex jirnay shirkiga aqsaamtiisii shirkiga aqsaamtiisii ayaan kusoo dhex jirnay musanifku wuxuu noo sheegay shirkiga inuu qeybsamaayo saddex arrimood shirkun akbar shirkun asqar وشرك خفي شرك أكبر أيان soo qaadanay waxaa noo dhiman شhirك أصغر iyo شhirك خفي waxaa تنبيه u baahan nft ayadana in lasweydiiyo shirkiga inuu qiibsamaayo saddexdaas u qiibsamaayo ama ka yar u qiibsamaayo laba u qiibsamaayo culamada qaar siday u qiibinayaan waaye mar dambe ayaan baraarujin inaan dhahnay khilaafkaasi hadda ma taabanayno laakiin hadda waxaan rabnaa qiibsamada oo shirkiga u qiibsamaayo saddex u qiibsamaayo xagee laga keenay maxaa u daliil ah shirki waa qiibsamaa u dhahay musanifka saddex u qiibsamaa haye haddii qiibsamaayo waxaa la isweydiinayaa maxaa u daliila tusinaya shirkiga saddex u qaybsamaayo waa su-aal markaas waxaad aranaysaa oo qoraysaa hee taqsiimu shirki ilaa halaathati aqsaamin bilistiqraa'i waaltatabuci lilaayaati alqur'aaniya waalaxaadiid annabawiya intaasa ku qoraysa bis wataqsiimu tawxiid shirki dheh wataqsiimu shirki ilaa halaathati aqsaam وتقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء والتتبع للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتقسيم الشرك الشرك قيمين تيسي إلى ثلاثة أقسام سدح قيبوت حقه الله قيبنايو ama aqsaam saddexa xaggoodii loo qiibinayo hee bilistiqraa'i way taqsiim waa mubtada بالانستغرام واخر warka jara majruurka naxawada dabaqa dabaqa naxawada ku camal fala wixii karaankiini ah وتقسيم الشرك شرك قيبنتي إلى ثلاثة أقسام لو قيبنا بالاستقراء أبو هذا كائن بالاستقراء بالاستقراء بالاستقراء واي جار مجرور وخبر محكو تعلق يا كائن سما ما استقر الجار والمجرور والمح- ها متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر مبتدا اللي جري سما آه، قلت. بالاستقراء إيوه والتتبع دبقل محل الدبقل يا للآيات القرآنية آياتها قرآن كلو نسبي إي ولا حديث حديث النبوية النبي النبي كلو نسبي دبقل لا دبقل أيا لو أغادي أنت سدح ذا سكة بدن أنا قيب سمينين وحلا قيبنا استقراء تتبع لغو السغايو شركي ما تتبع من استقراء لغو السغا ما يا هي الدليل كنت ما دايوه شركي مركي لغو السغايو مع لغو السغايو adilo wax daliil aan ahayn shirki laguma sugo laakiin se looga sugaa dabagala lagu sameeyo adiladii ay ka hadlayso shirkiga saddexdays nooc inay tahay ayaa la arkay tawxiidka markii la leeyahay istiqraar lagu sugay tawxiidka ma istiqraar lagu sugaa maya hee in tawxiidka saddexdaasi u qiibsama adilo ayaa tusiisay adiladaasa la dabagalay intaas inaan ka badnayn adilada sheegtay waay ma aha tawxiidka in istiqraar lagu sugayo su-aal shalay lasoo jeedaysa warqad lagu soo qoray saas ku arkaayo suufiya suufiyadu waxay dhahayaan hee tawxiid istiqraar laguma sugo tawxiid istiqraar laguma sugo sax sideedaba tawxiid maxaa lagu sugaa daliil soo ma daliil waay adilida la dabagalaya adilidii tawxiidka ka hadlaysa intaas keliya ku kooban tahay waay. wax intaas ka badan lama haya laga wada adilida dabagal lagu sameeya laga wada mooyaane tawxiid istiqraar laguma sugo tawxiid adilyo lagu sugaa adiladaasi in saddexdan qiibood aan ka badnayn ayaa la ogaaday tatabuc saas laga wadaa fahamteen saas way ishkaal haddii imaado saas lagu daaweynaa kan saas oo kale waay ha saasi ayaa laga wadaa intaas marka taqsiimkii musanifku sheegay ee baraarujiskiisu ahaa tanbiihgiisi haddaba marka u imaado darsigeeni ashirku alakbaru arbacatu anwaacin buu dhahay musanifku raxmatullah caleyh shirki akbar ka ahaa waa qiibsama asigan shirki guud ahaan saddex u qiibiyay musaniif soo maa kii ugu horeeyey shirkul akbar waa soo maa shirkul akbarki ayaa haddana sii qiibsamayaa ugu labadii kale weli lama gaarin waa noo dhiman yihiin asqar iyo khafi weli waa noo dhiman yihiin waxaan joognaa keli ah akbarki akbarki ayaa ayaa laguxii kala baxsaday isaga isdilaaciyay kii ayaa hoogaha marka kala qaadkiisi ku jira musanifka markii kan uu dhammeeyo uu sheego ayaa khafi imaana asqar imaana khafina imaana markaas ayib marka shirkigaani hadda isaga u qiibay musanif afar nooc waay uu dhahay afar u qiibsama uu dhahay shirkigee waa isweydiin ayuu leeyahay shirkigee waay akbar waay haye akbar ha ahaado haddan akbar qeybtee waay qaybtee ku horjeeda qaybtee kasoo hor ka horjeeda isaga waxaan soo shamarnay waxaan soo marnay dhigta raariciya mar horaa loo soconaa mar gadaalaa loo soconaa mar dhexdaad lagu soconaa soo ma haye Eh, waxaan soo marnay tawxiid inuu qaybsamayo saddex tawxiid kasto s- wuxuu leeyahay saddexdaasi ah shirki kasoo horjeeda uu leeyahay ma fahmaysaan tawxiid rububiya ugu horreyso ma muxuu leeyahay shirki ka soo horjeedo maxaa la dhahaa shirkun fi rububiyati la dhahaa tawxiid rububiya wuxuu leeyahay shirki oo ka soo horjeedo asag shirki dhammaantiisa yuu kus- yuu ku horjeedaa tawxiid soo maha asagoo si guud ahaan tawxiid ugu horjeedo tawxiidkii maadaama saddex qiibood uu ahaa mid kastin haddana mid ka soo horjeedo uu leeyahay oo shirki ah ma fahmaysaan haye haddaba marka tawxiid rububiya waxaa ka hor didku ah kasoo horjeeda shirka shirkun fi rububiyati inta dhig kan labaad tawxiidka muxuu ah uluhiya tawxiid luluhiya asagana wuxuu leeyahay shirki kasoo horjeedo maxaa la yidhahdaa shirkun fi luluhiyati midka saddexaad muxuu ahaa tawxiidka tawxiid alasmaa wasifaat tawxiid alasmaa wasifaat asan wuxuu leeyahay shirka ka soo horjeedo maxaa yidhahdaa shirkun fi lasmaa'i wasifaat ma fahamteen haddaba saddexdaasi kee waay midka musanif meesha hadda noo sheegayo kan dhexda ku jira waay kee ahaa uluhiya waay ma sheegaayo musanifka shirkun fi rububiya ma sheegaayo shirkun fi lasmaa'i wa sifaatina ma sheegaayo laakiin wuxuu noo sheegay oo keliya shirkun fi luluhiyati markii asaga kan noo sheegay oo shirkun fi luluhiyati ah noo sheegay dhammayno ayaa annaka ku darsanaynaa shirkun fi rububiya iyo shirkun fi lasmaa'i wa sifaatiba markii kan aan dhameeyo isoo xusuusiya haddii aan ilaawo ma fahamteen haye dib aa udhigayna marka kan hanoo dhamaado aan laqno kadib kii aawe aan sheegayna isdhahno ma fahamteen haye طيب هذا مرك كان وحو أقوى شرك في الألوهية كجرنا أقوى هذا مرك مصنف كان كهلا وكاس شرك في الألوهية يا أفر أقوى سما أفر تنكلي جدا ما هنا شرك أنت واكب بدنيا هاي هذا ألوهية أنت واكب بدنيا هاي واحد بدن أو شرك آه في الألوهية أي مصنف أن شيء لكن أفر أنا شيء أي قوى عام سن أم بدن ده تقول بدنيين والله كلا كو الشرك الأكبر shirkigii akbarka ah ashirku shirkigii alakbaru aadka u weynaa arbacatu anwaacin noocyaalo afar ah waaye khabarkii waaye shirku waa mubtada alakbar mu- waa sifo al- eh, arbacatu ashyaana arba anwaacina waa khabarkii Ha khabar khabar waa dhamaaday waa la warramay bes waay wax kale lama sugaayo arbacatu anwaacin waaye ku daraday waayo waa go'day bis hee ma dhiman hee hee ma dhinna sooma hee ma jirto maxaa waa kuu sheegay maxaa rabtaa waay waa soo gunaaniday aan hadalka arbacatu anwaacin waaye haye bis wuxuu rabaa keliya tafsiil isii bal inuu ku dhaho haye maxay yihiin war cusub way mubtada way soo maa maa hu mubtada way marka war bilaawaday way الأول النوع الأول نوع الكوات هي شرك الدعوة واي النوع الأول نوع كوات أفرتاسي نوع لشيغي متك كوات شرك الدعوة دعودي شركي كيدو واي إضافة واي إضافة واي قيب سنتا أين أصحاب الأجرومية إضافة واي قيب سنتا سوما أمس سدح سوما إيه إضافة بمعنى بمعنى في بمعنى من بمعنى في بمعنى اللام هذا كان بمعنى في وهي مركي بمعنى في اه فهمت إضافة بمعنى في وهي محل أورنا شرك الدعوة أي شرك في الدعوة وهي مرك متك كوات محاوي شرك الدعوة أي شرك أو في الدعوة دعوة دعوة قدهيري أهواي قرب قرآن كل هاي شرك الدعوة يدخل فيه الشرك في دعاء العبادة والشرك في دعاء المسألة والطلب شرك الدعوة يدخل فيه الشرك في دعاء العبادة والشرك في دعاء المسألة والطلب شرك الدعوة يدخل فيه الشرك في دعاء العبادة والشرك في دعاء المسألة والطلب ما لغا ودا شرك الدعوة هذا أسد الدعوة كلية ونهاي دعوة ما حين سوقلا مرك لو أريمود واي شرك الدعوة الدعوة الشرك جادو يدخل وحا سوقلا فيه قدهيسي الشرك شرك يا سوقلا في دعاء العبادة عبادة الدعاء هذا لو الشريك يلو واسوقلا والشرك الشرك ين واسوقلا في دعاء المسألة مسألة ذا يبري ذا دعاء ذا قديه ذا هذا إيوه الطلب الطلب كوان دعاء ذا سوما ريم حيوك بسنتا لابا سوما لابا دي ويسوقلا يا مالي لابا دي بهي ويسوقلا يا وحد قريسا وشرك الدعوة أصل شرك العرب قدر وشرك الدعوة أصل شرك العرب وشرك الدعوة أصل شرك العرب محل قد أساس عربتي مشركين تأهيد شركي هذا محا أصلوها شرك الدعوة أقول شرك الدعوة واي إلهي غير كيسين لبريو أنبيدي إن لبريو أوليدي إن لبريو ملائكتي إن لبريو ساس واي مشرك العرب شرك هذا كأها مركي الوضع محا نحيسه شرك الدعوة أصلوها شرك الدعوة يا أصلوها وكو حريس أنت زوا حركة سجن أدل ربو إن أدقاتو ميشاني أدكو أقاتو مركي هذا مساس أي تهي أنت هي والدعاء عبادة كدر والدعاء عبادة والدعاء عبادة بل هو أجل العبادات وأساسها بل هو أجل العبادات وأساسها بل هو أجل العبادات وأساسها أنا وليه كرتا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء هو العباده والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء هو العبادة فلما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر وإن لسكو حيرا الروا زمان اسكو حيرينا مرك وحنا روا سي كنا قطي شرك الدعوة سي كنا عاي ama si shirku ku noqday duca ayaa raba inaan ku tusiyo haye falamaa habata annahu cibaada fasarfuhu ligayri illaahi shirkun akbar falamaa habata annahu cibaada fasarfuhu ligayri illaahi shirkun akbaru waxaan dhahnay waducaau cibaada ducada waa cibaado bal iska bedaaya ajalul huwa ducuga ajallu lcibaadaati cibaadooyinka hee kan ugu weyn waay wa asaasuhaa asaasu lcibaadaati cibaadooyinka asaaskeeda asaga waay ducudu waay kama qaala nabiyu nabiga siduu dhahay sala allahu alayh waala alihi wasalama adducaau ducugu huwa ducuga alcibaadatu waaye ayadga asaas ah waxaa la mid ah inaaday alxaju carafa oo kale waa soo marnay xusnu lkhuluqi albiru xusnu lkhuluqi oo kale adiladaas hadda kore soo marnay noocaas haddaba falamaa habata markii sugnaaday annahu ducuga cibaadatun cibaado inuu yahay fasarfuhu leexintiisii ligayri illaahi loo leexiyo muxuu noqonaa shirkun akbaru dhabdhe marka intaas haye kasoo laabo waaye idan ducu ducuda in lagu shariig yeelo waaye midka koowaad duco saddex hee shardi markii laga waayo waxay noqotaa shirki soomaaliya wax kale ma jiran ya soomaaliya dhegeysta duco baryo saddex shardi haddii laga waayo shirki waayo ma fahamteen duco saddex shardi haddii laga waayo maxaa waaye shirki waaye laakiin saddex shardi haddii laga helo waxay dhexyaala labo a saddexdii shardi haddii la helana waxay dhexyaalaa labo haye duco saddex shardi haddii laga waayo maxaa waaye shirki waayo saddexdii shardi haddii laga helana labay dhex taallaa labada dhex taalla maxay tahay xalaal iyo xaaraan shirki maaha laakiin shirki maaha waxay dhex taallaa inay tahay xalaal inay tahay xaaraan inta dhan adilay leedahay adiladeeda mar kale ayaan u tagaynaa laakiin hadda horta suuraddaas aan isku- isku fahamsiinaynaa shuruuddaas aan ogaanaynaa haye waxaan dhahnay saddex shardi haddii laga waayo waa shirki saddexdaasi shardi haddii la helan in la waxay dhaxtaa la labo imaa inay tahay xalaal wa imaa inay tahay xaraam ma fahamteen horta saas qaabkaas haye maxay yihiin saddexda shardi kow qofkii wax barinaayo qofka hee wax barinaayo ayaa shuruuda laga rabaa ama midki shayga la barinayo de shayga la barinaayo ayaa la rabaa shuruudiisi shayga la barinaayo haye kow an tas'ala alxaya alxaadira labo oo xukma alxaadiri saddex bimaa yaqdiru calayhi Ah, saddexdaas waay hallay hal mar laygu isku dheji anaa kugu kala sheegi doonaa insha allahu taala an tas'ala alxaya alxaadira aw xukma alxaadiri bimaa yaqdiru calayhi intaa lagu jamciyey warkaana lagu jamciyey saddexdiiba ma qorteen an tas'ala alxaya الحاضرة أو حكم الحاضر بما يقدر عليه انت سؤال سدحدا شرطي هدي الوايو دعيد معنا ونسا شركي وايو سدحدا هدي اللي هلنا waxay dhaxtaa la labo inay tahay xaaraan inay tahay xalaal haye aan fasirno kow horta waxaa shardi ah an tas'ala inaad bariido su-aashid weydiisatid waayo an tas'ala waa inaad weydiisato yaa weydiisanaysaa wax alxaya mid nool waxaa shardi ah horta ma- markii aad wax su-aalayso qof wax weydiisanayso waa inuu yahay qofkaasi qof nool maxaa baxay qof dhintay xagga iska dhigkaas qof dhintay haddaad wax weydiiso maxaa waaye shirki waay shirki waa la waay shir akbar waay shardigii waa la waay soo ma haddii qofkii aad weydiisanaysay qof dhintay noqdo ee shirki ee gashay haddaba shirkigaas maxaa waaye akbar waaye an tas'ala alxaya waaye mid nool haddii mid dhintay aada weydiisatid waxaa ul- ka wadaa in qofkaasi dhintay cilmulgeyb og yahay mid allaale meesha aada joogto kaa warqabo ayaad aaminsan tahay rabbi ma ahane ninkan ay ilaaha ka dhigatay aada barinayso ducduna cibaado ay ninkaana siisay gala tahay ilaa haddii maanic hee yaa la ilaawin yah maanic haddii joogo mooyaane haye kow sharcigii koowaad waay alxaadira joogo haddana xaadir ah oo kuula joogo midii aad markii aad weydiisanayso kuula joogo waay xaadir ah an tas'ala alxaya kow alxaadira oo xaadir ah joogo waay goobta aad wax ku weydiisanayso kuula joogo waay waa kanba qof laakiin maqan hee meesha aan joogin waa nool yahay laakiin meesha adiga joogto ma joogo meel kale wuu joogaa qof meesha adiga joogto aan joogin meel kale joogo haddii wax weydiisatid maxaa waaye shirki ku dhacday akbar ah gaalnimo waaye maxaad aaminsan tahay meeshaas asaga joogo inaan kaa warqabo aaminsan tahay gaalaa tahay aw xukma alxaadiri ama xukun qof joogo uu leeyahay aw xukma alxaadiri maxaa laga wadaa ama qof meeshii adiga joogto asagoo joogo oo kale xukunkiisii qaadanayo sidee waaye hee teleefanadana ma isgaarsiin waaye waxaad leedahay maanta shirkadda tagaysa waxaad leedahay niyahow haan kuwaan iyo waxaas iyo waxaas ii soo dir intaas lacaga u baahanaya intaas niyahow ku weydiisanaya dhibkaasa igu taagan degan igu leeyahay waxaas baad jir niyo wax ii soo tuur xagee jooga ninkaas adduunka geeskiisuu joogaa waxba weydiisanaysaa haddii teleefon aan ahaan lahayn banaankaas adigoo taagan saas dhehi lahayd waa lagu xukumi lahaa maxaa gaalaa tal lahay maxaa dhahay ilahay qeyrkiisa wax weydiisanaysaa waxaad aaminsan tahay ninkaan meesha aad joogto in meeshaas kaa maqlaaya dadka qaarna saas waa aaminsan yihin soo maa sheekh fulaan iyo wili wili hebel inta adigoo joogto warkaad meesha ku maqlaa gaalnimo way taas ma jeeda أو حكم الحاضري إسجارسين أو كلاها حكم الحاضري ليه هبلاو مين مقشها إيه صار الطور نتاس ومقلا أنت أوجوا أدونك كيس كيس كاس ولا قصة صار يا كم يجرو شر دواي واسة جرنا لبدان لبدان الحاضرة أو حكم الحاضري هل شر دسكوي سدح بما يقدر عليه qofkan adi wax weydiisinayso waa inay yihiin wax asaga awoodo oo bixin karo haddii qofkaan adiga weydiisanayso wax asagaan awoodin ay yihiin waxaad ku dhacday shirkul akbar weli aad leedahay wiil ise qof qabri ku jiro u tagaysa bilow waxaan rabaa naagtii toban sano ma dhalin waxaan rabaa wiilaan kaa rabaa wiil ise adiga waxaan ku weydiisanayna wiil ninkaan wiil ma bixin karaa wiilishiisaaba kasoo tagay waxaan umadiraayo meeshuu nor jiifa wax ma bahaayo asigaaba wax u baanin wax lagu taro reerkiisii waa gaajaysan yihiin kun shilin uma dhiibi karo nin reerkiisii kun shilin u dhiibi waayey ma adiga wiilku sina caqligaad fiiri shaydaana dad qalbood ku ciyaarayba maskaxdood intuu fadhiyaa qabri waaye ciidun ku hoos jiraa wuxuu ku nool yahay ee wuxuu yahay halkiisa ma yaqaano haddii asiga awood leeyahay ilmihiisa ayaa bil kasta wuxuu toos tuuri lahaa saddex kun doolar saddex iska badaaya kun ma keeni karo kun shilin markaasaas meesha dul fadhiyaa waa barina ku leeyahay asigaaba u baahanee in ilaahay loo baryo amalkiisi dhan waaba go-ay haddii marka ninkan uu yahay oad weydiisinayso wax asiga awoodo hebel waxaad dhahdee me meela fadhiisatay waxaad dhahday galaas biyo ii soo dirniyo galaas galaas biyo isi biyina wuu joogaa galaaskin way yaalaan int qofka makuu keeni karaa ha shirki miya taas maya waa awoodaa inti galaas biyo kuu soo diro oo qaado ku dhaho warni waa igu dhegan tahay maanta qadada iga saara dhacday qada ku weydiisan qada isinim saas miya maqaayo ku geey lacag bixi waa bixiye ma awooda mas ma awooda waa awooda wiilisi haddaad dhahdan kuma sii kara asagaaba tiit ku taagan tahay idan saddexdaasi shardi markii la waayo ducdii maxay noqonaysaa shirki gaalnimo akbar ah saddexdaasi haddii la helana labay dhahta allah inay bannaan tahay inay xaaraan ay tahay inay xaaraan ay tahay mar waxay noqotaa xaaraam mar kalena waa imaan doonta faahfaahinteeda marna waa iska jaa-is waa iska banaanta waa iska xalaal sidaas way marka hadda marka saddexdaasi sharditii laga waayay waay tan hadda meeshan lagaga hadlayo shirkun fi dacwa la leeyahay ma fahamnay mhm hala raadiyo wadaliilu waxaa u daliil ah in dacwada ay tahay شركي أما شرك دعوة دليل كيس واي والدليل وهو الدليل قول الله يقول كيسي تعالى سعد الكيسي تعالى سرايا فإذا ركبوا مركي أي فلان فإذا ركبوا مركي أي فلان مشركين تي في الفلك دومها واي الفلك يطلق هي في الإفراد والجمعي إفرادنا ونقضى كلي جمعنا ولو يطلقا فلكي لفظيان أريغان أو فلكي أه هل مفرد نو نقنايا جمعنا هو نقنايا يطلق فيه الإفراد والجمع دونتي واضح كرتا هل هب أديكو تلماميسو دونتي واضح كرتا أديكو واح بدن تلماميسنا دوميه فلكي واضح تا واح أديكو أولي جيدو واح بدن لفظيك هل لا يواي مرة نحن تسيا مفرد وانا تسيا آه جمعا وتسيا فإذا ركبوا مشركين تمركي أي فلان في الفلك دومه قدوه أي فلان دعوا الله إلهي أي برينيان إلهي أي برينيان مخلصين هال أي أصافي ليان له الله الدين دينك إيو دعوة إيو عبادة إلهي أكلي ليان markii badda dhexda ay joogaan oo doonta saaran yihiin dabeesha soo kacdo hirkii soo kaco halas ay galaan meeshaan waa lagu baabaa is dhahaan ilaahay barinayaan waxay dhahayaan lain anjaytanaa min haadihi lanakunanna min ashaakiriin lain anjaytanaa allow haddii aada naga badbaadiso min haadihi tan haggeed halistan iyo xaaladan lagu taagan yahay maanta lagu jiro lanakunanna waxaan noqonaynaa min ashaakiriina kuwa ilaahay u shukri noqaayo saasay leeyihiin ma dhaafeen hebaddi bannaankii ma tageen warkoodii waa soo socdaa fiiri allah waa og yahay in kuwaani markii badda ay ka baxaan hee arrinkan u soo laaban doonaan shirkigan waa og yahay laakiin ayaga looga seeta dheeraynayaa cadaabkoodiiya aakhire loo dibdhigaa mushrikiin waaye ducodiin ma aqbalaaye badda ha idin laqdo ma dhahay allah tabaaraka wa tacaala mushrik hata ducadiisa haddii markaasi gaar ilaahay u baryo ilahay waa u ajiibaya gaal haddii ducadiisa ilahay aqbalay muslim aa malaynaysaa maanici haddii la helo mooyaane waa aqbalaa falamaa najaahu marka falamaa najaa najaa faacilkeed allah loo celini waa damiir najaa waa ficil maa wa facilu damiiru mustatirun jawaazan taqdiiruhu huwa yaa waaye yacuudu ala allah alla waaye aan badbaadino hadhihin huwa waaye falamaa najaa ilaahay markii uu badbaadiyey hom ayagii mushrikiintii baddii ka badbaadiyey ilalbari bannaankii xaggiisa u badbaadiyey idaa waa fujaa-iya isla markaasiiba hom ayaga yushrikuuna waa kuwa allah wax la wadaajiy waybe baddii ma soo dhaafeen ha mid kasta sanamkiisa ayaa soo qaadanayaa meeshiisu ka bilaabaya haddana aayaddan aan soo martay hadda ka hor saddex kitaabaa soo dhamayne xaggee kusoo marnay aayaddan miho may may hala aan soo marnay ninkan ninkan kan may cunugan ma haya kadi kadi kadi qawaa'id alarbac gaar ahaan qaacidade kadi kadi baaraka allah fik haboobi ninka qaacidade haddaad u sheegto jeebka cabdullahi haye qaadida afaraad maxay hayday yah ana mushrikii zamanina akladow shirka min alawaliin saxiix ayib jazaak allah khayr النوع الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق